أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أما بعد dersigeena wuxuu ka bilaabmayaa on gelaynaa tafsiru suurati طaha suuratu طaha waa makiya dhammaanteed ibnu mardaweyhi iyo sida ay tilmaamayaan ee ibnu cabaasna ay ka warinayaan qur-aankii marka qabla alhijra nebiga sal ll ly slam lagu soo dejiyey ayay ka mid ahayd suuraddan suuraddana maqaasidda ay ka warramayso waxay isugu jirtaa tilmaamo alla subxaanahu wa tacaala iyo gallado uu nebigiisa ku galladay iyo tilmaamo alla uu leeyahay subxaanahu wa tacaala iyo qisadii nebiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam oo nebiga lagu sabarsiinayo dariiqan uu marayna in isaga keli ounan ku ahayn lagu sabarsiinayo lagu tusayo waxaa kaley suuraddu ka warramaysaa qisadii muusa saamiri taasoo iyaduna macnaheedu uu yahay tacalluqa ka dhexeeyo dadka iyo dadkii soo xukum dadka hadba soo xukumo oo ummaduhu inay dadka xukumaa mar walbaa ay calaaqada ay kaga dhegaan ama meesha ay ka isla jooggaas iyo soo xukunkaas iyo taahiir inay ku leeyihiin yaa suuraddu ay wax ka tilmaamaysaa iyo dadka mar walbo haziimada oo qalbiga ay ku dhacdo mar kasta oo nicam alla u galo iyo si kastoo dhibaato ay ku jiraan looga soo saaro haddana haziimadaas qalbiga iyo jabkaas qalbiga ka galay meel xun ayuu dhigayaa un markii dambe oo reer bani israa'iil oo ilaahay cadowgoodii uu halaagayo hortooda uu ku baabi'iyey ayaan arkaynaa haddana inay ilaahay keyrkiis iyo dibi inay caabudaan inay sidaas galeen nebiyullaahi aadam qisadiisana uu looga hadlayaa suuradda aakhirkeeda qiyaamaha iyana wax ka mida suuraddu way taabanaysaa intaas marka oo nubuwaad iyo alimaanu bilyowmi alaakhir iyo isugu jiro alimaanu billaah intaba suuraddu way ka hadlaysaa culimada waxay ka hadlaan tanaasubka suuradaha ka dhexeeyo suuraddan hadda aan gelayno iyo tii casharkii ugu dambeeyey xalay aan soo qaadanay tanaasubka ka dhexeeyaa waxay tahay aayadihii u dambeeyey suuratu maryam waxaa yacnii ku jirtay fainamaa yasarnaahu bilisaanika litubashira bihi lmuttaqiin wa tundira bihi qowman luddaa oo macnaheedu uu yahay alla inuu qur-aankan carabka nebi moxamed uu ku fududeeyey oo loo yasiray inuu qur-aanka akhriyo oo loo fududeeyey si uu mu'miniintiina ugu bishaareeyo dadka muranka badanna uu ugu digo qur-aanka suuraddanna waxay ka bilaabantay suuraddanna waxay ka bilaabantay maa anzalnaa calayka alqur'aana litashqaa qur-aankii marka taana waa la fududeeyey midaana qur-aankii laguguma dhibin waa isleeyihiin marka tanaasubka marka labada suuradood ka dhexeeyana sidaasay ku sheegeen culimada marka alla wuxuu leeyahay bismi illaahi اraxmaani اraxiim طaha taaha marka dhowr macno ayaa lagu macneeyaa ama ku jiro bacdi ahli lcilmi waxay maraan alif laamiim iyo xaamiim oo kale inay tahay oo waa taa iyo haa xuruuftaas muqaطacada meesha la mariyo ayay mariyaan waanan soo marnay oo allah ku cilmi laho garanayo laakiin qur-aanka mucjisnimadiisay ka warramaysaa macnaha labaad waxa uu yahay in laga macneeyo taaha bimacnaa yaa rajulu oo luqatu luqa oo qaba'ilka yeman qabiilo ka mid ah oo cagka la yidhaahdo ayaa sidaas ku hadlo oo markaa de waa kelima carabiya waayo marka nacam oo wuxuu yidhi shaacirkoodii ina safaahata taaha min khalaa'iqikum laa baaraka allahu fi lqowmi almalaaciini ina safaahata doqonnimada taaha yaa rajulu ninow marka taaha bimacnaa yaa rajulu min khalaa'iqikum idinka dabaa'icdiinay ka mid tahay safaahada iyo doqonnimada laa baaraka allahu ilaahay ma barakeeyo fi lqowmi almalaaciini macnahaas ayaana ibnu jariir ou doortay aayadda oo wuxuu yidhi taaha bimacnaa yaa rajulu macno saddexaadna waxa uu leeyahay waa dhaar ayb oo magac magacyada alla ka mida waaye daaha macno kale oo isagana waxaa jiro daaha bimacnaa in laga wado tai larda awel waxay ahayd ta ha-dana marka waa haa-u sakti waxay ka dhigan tahay marka ta alarda dhulka ku joogso markay sidaa leeyihiinna waxay u jeedaan rasuulka sala alla ly slam isagoo salaada tukanayo marku daalo ayuu hallug cuskanayo marka taa mid ou nasiyo haddana midda kale uu ku istaagayay markaasaa laleeyahay da-il arda dhulka ku istaag labadaada lugoodba dhulka ku jooji hana isdhibin macno afaraad weeyaan kaasna macno kaloo waxaa jira iyadana dhahayo taaha waa ismun min asmaai nabiyi sala ll ly salam oo nebiga magacyadiisa taaha baa ka mid ah iyadoo bimacnaa asmaada nebiga isim ama magac ka mida weeyaan sidaas u dhahaya qowlka adugu ibnu jariir marka wuxuu doortay inay tahay taaha ay yaa rajulu maa anzalnaa ma soo dejinin calayka adiga korkaaga alqur'aana qur-aanka ma aanan kusoo dejinin dushaada litashqaa inaad dhibtooto si aada u dhibtooto qur-aanka kuuma aanan soo dejinin sidaas ilaa tadkiratan laakiin lagu noqoyo anzalnaahu waanu soo dejinnay qur-aankii tadkiratan ayaanu ayaanu kusoo dejinay liajli tadkiratin waano darteed liman markaa yacni lagu waaniyo yakhshaa ee alla ka baqayo tanziilan wanazalnaahu waanu soo dejinay tanziilan soo dejin minman ayaanu kasoo dejinay xaggiisa khalaqal arda dhulka abuuray wasamaawaati samaawaadna abuuray samaawaadkeeday alculaa sareeyey ayb marka wuxuu leeyahay alla maa anzalnaa ma soo dejinin calayka adiga korkaaga alqur'aana qur-aankii ma aanan soo dejinin oo dushaadii qur-aanka kuma soo dejinin litashqaa litatcaba inaad noogto oo aada dhibtooto meeshaas marka laba sababba waa ku jirtaa sabab waxay tahay inuu nebigu aada u cibaadeysan jiray marka uu daali jiray ilaa lug u ilaa lug uu taagto lugna uu markaa ku istaago meeshaas baa marka allah uu leeyahay qur-aanka ma anan kugu soo dejin inaad dhibtoote iska nas naso tan labaad waxa ay tahay mushrikiintii quraysh ayaa waxay- waxay ku yidhaahdeen nabiga sala allahu calayhi wasalam qur-aankii waxay ku arkeen xaaladda nebiga oo xaalad iska zuhdi iyo adduunyari iyo intay ku arkeen ayay yidhaahdeen ninkani waa dhur dar- darsaday oo qur-aankiibaa waxba kama faa-iidin ilaa inuu dhibtooda maahani markaasaa la yidhi qur-aankan kuguma aanaan soo dejinin inaad dhibtooto oo aada markaa rafaad iyo dhib uu ku galo dayib labadaas sabab ayaa marka ku jirto maa anzalnaa ma dejinin calayka adiga korkaaga alqur-aana qur-aanka kuguma aanaan soo dejinin litashqaa inaad ku dhibtooto ilaa tadkiratan laakiin anzalnaahu waanu soo dejinnay tadkiratan liajli tadkiratin waan waano darteed liman uu waano u noqdo yakshaa alla ka cabsanayo tanziilan wanazalnaahu waanu soo daadejinnay tanziilan soo daadejin ama wanusila waa la soo dejiyey qur-aankii tanziilan soo dejin minman xaggii ayaa laga soo dejiyey khalaqa abuuray alarda dhulka abuuray wasamaawaati samaawaadna abuuray alculaa sarraysay alraxmaanu allaha raxmaanka ah istawaa waa sara maray cala alcarshi carshigiibuu ka kor maray uu ka sara maray marka alraxmaanuna waa mubtadaysanaynaa jumlada istawaana waa khabarkii waanaan soo marnay macnaha istawaa macnaha istawaa ku jiraana waa ay calaa wartafaca waa kor noqday baa laga wadaa sida uu u kor noqday iyo qaabkeedana inagu ma garanayno intan inaan rumayno unbaa naloo diray marka alla wuxuu leeyahay alraxmaanu allaha raxmaanka ah istawaa wuu sara maray cala alcarshi carshiga korkiisa ayuu ka sara maray lahu lilaahi alla waxaa u sugnaaday maa ayaa u sugnaaday shay ama waxa fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa fil ardi dhulka korkiisa ahaaday iyo wamaa beynahumaa dhexdooda waxaa ahaaday isagaa iska leh iyo wamaa shay taxta tharaa ciidda qoyan hoosteeda ah dhammaan alla uu sugnaaday intan oo dhan waa tilmaamo alla leeyahay subxaanahu wa tacaala waxaa lagu sifeynayaa dhul iyo cir inuu isagu abuuray oo sifatulkhalqi inuu leeyahay raxmad inuu ku sifaysan yahay caam ah carshigiisa inuu ka saro maray oo khalqigiisa uu ka sareeyo milki inuu u sugnaadayo dhul iyo cir iyo waxa ku dhex jiro iyo ciidda waxa ka hooseeyo kulli inuu isagu leeyahay subxaanahu wa tacaala marka kitaabkan allaha tilmaamahaas leh ayaa la yimid oo soo dejiyay waay wain tajhar haddaad kor u qaado bilqowli hadalka fa inahu alle yaclamu waa ogya waa ogyahay assira waxa la siraysanayo hoos loo dhigo iyo wa akhfaa wa akhfaa waxa kasii hoos dhigid badan min asiri sirta waxa kasii qarsoon alla waa ogyahay ayb marka sidaa markaan dhahno waa akhfaa waa afcal waa afcalu tafdiil ee ficil maadi ma aha marka macnuhu wuxuu noqonayaa wain tajhar haddii aada kor u dhigto ood kor u dhahdo bilqowli hadalka aada la jaharto fa inahu alle yaclamu wuu ogyahay assira waxa aada sirta hoos loo sheego wa akfaa iyo wixii loo lasii qarin badan yahay ay asira marka waxay u dhacaysaa wixii lagu hadlo laakiin hoos loo sheego wa akfaana maxay noqonaya sirta maxaa kasii qarsoonaan badanna waxa adiga nafsadaada aa kula sheekaysato wa akfaa macnaha waxay tahay waxa aada nafsadaada kula hadlayso od kula sheekaysanayso oo aan adiga afkaaga kasoo bixinna alla waa ogyahayo markaa sira waa hadalkii waa lagu hadlay laakiin hoosaa loo hadlay wa akfaana sirtii bay kasii qarsoonaan badan tahayo waa wixii aan lagu waramin laakiin qalbiga layskala sheekaystay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu og yahay ayb wa akfaa in marka laga laqbeeyo ficil maadina marka waa waa daciifay dhaha ayb wa akfaa min asiri waa wixii marka qofka uu nafsadiisa kula sheekaysta intaba allah subxaanahu wa tacaala waa ogyahay oo xasanulbasri baa wuxuu yidhi asiru maa asara arajulu ilaa gayrihi sir waa wuxuu qofka qof kale ku siraysto wa akfaa min dalikana waa maa asara fii nafsihi wuxuu naftiisa ku qarsaday wa akfaadana ayb mararka qaarna waxaa lagu micneeyaa sirtu waa waxa qalbigaaga ku jiro ood ku qarsatay wa akfaana waa waxa alla uu qalbigaaga ku ridayo oo kusoo tuurayo intaba alla waa ogyahay ayb macaani kalena marka way ku macneeyaan tana macnahaasaana marka uun loo badan yaho dhow wa in tajhar haddaad kor u qaaddo bilqowli hadalka fa inahu alla yaclamu uu ogyahay asira waxa la siraysto wa akfaa iyo waxa ka sii qarsoodi badan oo qalbiga qofka uu ku haysto intaba alla waa ogyahay meeshanna waa sifo kaloo alla lagu tilmaamayo cilmi oo ilaahay sirta iyo waxa qarsoon iyo waxa muuqanaya waa iskugu mid ogaalkeeda marka allahaas baa qur-aankan soo dejiyay isaga unbaana la caabudayaa daa'iman marka qur-aanku wuxuu ku dadaalaa inuu kala farqiyo khaaliqa iyo makhluuqa waxaan oo dhanna marka waa furuuq u dhaxayso khaaliqa iyo makhluuqa allaahu alle laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga ma ahane lahu lilaahi alla wuxuu leeyahay al asmaa-u magacyo ayuu leeyahay alxusnaa wan wanaagsan allahu allah laa ilaaha macbuud xaq lagu lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga maaha marka allaha tilmaamaha iskale waa allaha isaga maaha cid kaloo xaq lagu caabudaa aynan jirin lahu lilaahi alla waxaa usugnaaday al asmaa-u magacyo alxusnaa wanaagsan yaa usugnaadeen hadda magacyada alle waxaan kusoo marnay kuna soo uga soo hadalnay suurat lacraaf walilaahi alasmaa lxusnaa fadcuuhu biha marka asmaada alle halkan waxaa lagu tilmaamay asmaa wanaagsan inay tahay xagga alfaada iyo macaanida iyo waxa ku jira ee laga qaadanayo lagala baxayo intaasba waxa weeyaan waa wada wanaag bay ku wada sifaysan tahay ayb allaha marka asmaadana lagu waxido cibaadadana lagu waxido rubuubiyada iyo milkiga iyo lahaanshahana lagu waxido ile lahu lahu maa fi samaawaati wamaa fi lardi waa rubuubiyadii allow allahu laa ilaaha ilaa huwana waa cibaado inuu keligii leeyahay lahu lasmaau lxusnaana waa tawxiid lasmaai wasifaat intaba marka waa lagu wada tilmaamay wahal ataaka makuu yimid waaba kuu yimide xadiidu muusaa muuse sheekadiisii makuu timid hal ataaka marka ay qad ataaka waay waa istifhaamun bimacna taqriir waa istifhaam oo qirsiin iyo taqriir uu ku jira macnihiisa w marka alla wuxuu leeya wahal ataaka ma kuu yimid waaba kuu yimide xadiidu muusaa muuse sheekadiisii ma kuu timid yani istifhaamka waxaa kaloo looga hormarinaya tashwiiq qofka ayaa yani hadalkan inuu usoo jeestaa la rabaa sheekadii nabiyullaahi muusaa ma aragtay ma kuu timid horta waa marka qofkii waa soo jeesanaya id ra'aa id waqti ra'aa ou arkay naaran dab ou arkay nebiyullaahi muusaa fa qaala uu yidhi liahlihi ehelkiisii uu ku yidhi umkuthuu nagaada innii anigu aanastu waxaan helay naaran dab ayaan arkay oon helay lacallii mudni aatiikum inaan idinla imaado minhaa dabka xaggiisa inaan idinkala imaado biqabasin dhimbil ama qori dab leh inaan idinla imaado ow amase ajidu inaan helo cala annaari cinda annaari dabka agtiisa inaan ka helo hudan haadiyan mid markaa waddadana tuso qisadan marka halkan markii uu dabkaas arkay ee uu madyan dhulkaa madyan kasoo laabanayo ee uu dhulkii uu ka tegaye masar iyo xaggeeda uu kusoo socdo ayaa laga bilaabay qisadii muuse halkan suuratul qasasna waxaan ugu tegi doonaa insha allahu tacaala dhalashadiisii iyo madyan sidii uu ku tegay dayib marka macnuhu waxay tahay nabiyullaahi muusa markii la dhalay ee sanduuqa lagu riday ee fircawn iyo qoyskiisii ay badda ama webiga ay kasoo qaateen waa tii marka ay intay fi waa korsanaynaa intay yidhaahdeen waa tii nabiyullaahi muusa markuu barbaaray nin uu arkay israa-iili ah oo reer bani israa-eil ah oo nin uu dhibayo qibdi ahoo qoladii fircawn waa tii marka uu ka celiyey celintii uu ka celinayeyna ay ka dhalatay ninkii inuu dilo nabiyullaahi muusa kadibna marka nabiyullaahi muusa ay cabsi lasoo gudboonaato in la raadiyo la bilaabay waa kii markaa ka baxay oo tegay marka madyan iyo dhulkaa tegay meeshaa markii uu tegay oo gabdhihii u waraabiyey arigoodiina waa kii aabahood ay u geeyeen ay ku heshiiyeen marka inii uriidu an unkixaka ixda bnataya haatayni calaa an taajuranii thamaniya xijaj labadan gabdhood mid baan kugu darayaa sideed sano inaad ii shaqayso ood arigan iyo ii raacdo sidiibuu yeelay haddaad toban ka dhigtana waa khayr waa kuwii ku ballamay oo qaala dalika baynii wa baynaka ayama alajalayni qadaytu falaa cudwaana calaya wallahu calaa maa naquulu wakiil markii muddadii dhammaatay say ku dhammaataba waa kii alla yidhi falamaa qadaa muusa alajala wasaara biahlihi aanasa min jaanibi tuuri naaran suuratu lqasas martaas waay marka meeshan isagoo marka soo socdo xaaskiisiina wato ayuu wuxuu soo maray dhulkii uu ka yimidna u socdo habeen qabow badanna ay tahay ayuu waddadii ka dhumay waddadii marka loo marayay ayuu ka dhumay marka ayuu meel dheerba wuxuu ka arkay marka dab iyo iftiin baxayo markaasuu yidhi halkan jooga bal dabkaas dad iyo wax kulaalayo ama dad shitay iyaa laga yaabaa inay jiraani ayagana qof waddadii bal nagu toosiyo noo sheega inaan ka helno ama aan dhimbil daba kasoo qaato oon kulaalno oo marka aan yacni dugsi iyo ka dhiganno sidaasuu marka dabkii uu u aaday nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam marka taabuu alla ka warramayaayo qaala tacaala alla wuxuu yidhi wahal ataaka makuu yimid xadiidu muusa muuse sheekadiisii makuu timid id waqti id marka darafkaani wuxuu ku tacalluqayaa xadiidu muusaa jumladaa ama hadalkaas madmuun ku dhex jiro madmuunkuna waxa uu yahay dee sheekadii nebiyullaahi muusa waxay keensanaysaa marka hadal iyo ficil iyo waxbaa ku jiro badanoo laga sheekeeyo ayb id waqti yacni sheekadiisii ma kuu timid ra-aa naaran dab ou arkay ra-aa muuse ou arkay naaran dab faqaala uu yidhi liahlihi ehelkiisii uu ku yidhi umkuthuu nagaada oo meeshiina jooga innii anigu aanastu waxaan dareemay oon helay naaran dab ayaan helay lacallii waxaan mudanahay aatiikum inaan idinla imaado minhaa min annaari dabka xaggiisa biqabasin inaan idinla imaado dhimbil qabas marka waxaa weeyaan qori dab ah oo qofku markaa yacnii darafna daraf laga qabtana leh marka waa un ama dhimbil ama qori dabkiisu baxayo inaan markaa yacni idinla imaadaan mudanahay ow amase ajidu inaan helo cala annaari cinda annaari dabka agtiisa inaan ka helo hudan hanuun inaan ka helo hanuunkaana marka waxay tahay inaan ka helo dalaalatan cala dariiqi aladii adlalnaahu dariiqii aan dhuminay ee naga dhumay bal tusin iyo wax igu hago inaan ka helo ayaa laga yaabaa meesha sidaasu isagu markaa u baxay laakiin wax ka weyn buu helay marka dee hanuunkiina tii yacnii hanuunkii alle iyo risaaladii alle iyo n nubuwo iyo wax badan buu helay marka meeshaa uu ka helay ayb falamaa markii ataa uu yimid haa dabkii markuu yimid nuudiya waa loo dhawaaqay yaa muusaa muusow ayaa la yidhi innii aniga ana anigu rabbuka rabbiga ayaan ahay kii ku abuuray faqlac siib naclayka labadaada kobood bixi oo siib innaka adiga bilwaadi ayaad ku sugan tahay waadi almuqadasi ee la dahiray duwaa ayaad ku sugan tahay ayb waadigaa markaa duwaa magaciisa la yidhaahdo wa ana anigu ikhtartuka waan ku doortay ee fastamic dhagayso limaa liladii kii dhagaysayo waxaa la waxyoonayo inanii anigu ana anigu allaahu macbuudka xaqa lagu caabudaan ahay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa ana aniga maahane facbudnii icaabud wa aqim oog asalaata salaadiina oog lidikrii inaad aniga i xusto u oog darteed salaada oo inaad aniga nicmada kugule i xasuusato u oog salaadii ayb ina saacata saacaddu aatiyatun mid imaanaysa waay akaadu waxaan ku dhowaanayaa ukfi inaan qariyo haa saacaddii inaan qariyo litujzaa si loo abaalmariyo ayay saacaddu u imaanaysaa kullu nafsin naf dhammaanteed bimaa kii loogu abaalmariyo tascaa ay u ordaysay u shaqaysanayso falaa yasuddannaka yuunan kaa celinin canhaa cani ta'ahubi lisaacati saacaddii in laysku diyaariyo xaggeeda yuunan kaa celinin man qof laa yu-minu aan rumaynaynin bihaa saacadda watabaca raacay hawaahu naftiisu waxay jeceshahay fatardaa markaa aada halaagsanto adiga haddaad midkaas raacdo ayb halkaa marka nabiyullaahi muusa dee waxyigii baa uga bilowday marka falamaa markii ataahaa uu yimid dabkii nuudiya waa loo dhawaaqay yaa muusaa muusow allah u dhawaaqay marka lianna aayadaha kalean ka fahmaynaa ayb inii ana rabbuka iyo inanii ana allaahu cidaan allahayn ma dhihi karto sidaas ayb nuudiyadaasna waxaa laga qaadanayaa in rabbiga aan caabudnaa rabbi hadlo inuu yahay rabbigeen waa hadlaa hadalkiisana waa cidow doonoo maqashiin karaa oo nabiyullaahi muusa waa kaa hadalkiisa maqashiiyey alle qiyaamaha marka la tagana ilaahay subxaanahu wa tacaala hadalkiisa qof walba waa maqashiin doonaa sida nabigeenna sala allahu calayh waalihi wasalama uu yidhi idaa kaana yowmu lqiyaamati markay qiyaamaha tahay yunaadi llaahu tacaala alla waa dhawaaqayaa bisawtin cod ayuu ku dhawaaqayaa yasmacuhu man qaruba waman bacuda ou maqlayo qofka dhow iyo qofka dheerba ay maqlayaan ayb adduunyadana de ciddii ou doonu rabbi maqashiyaa hadalkiisa ayb oo jibriil buu maqashiiyey oo nabiyullaahi muusa waa kan hadda aayaduhu ay tilmaamayaan nuudiya waa loo dhawaaqayaa muusa muusow inii aniga ana anigu rabbuka rabbigaa baan ahay kan adiga ku abuuray ku leh ku maamulayaan ahay faqlac siib naclayka labadaada kabood siib labada kabood marka sababta uu u siibayaa maxay tahay mufasiriintu masaalig badan bay maraan labaan uun ka soo qaadanaynaa qaarkood waxay leeyihiin tirmidina uu warinayaa fii jaamicihi uu ku wariyey markaas nabiyullaahi muusa uu socdo wuxuu watay yacni jubbad suuf ah iyo yacni sarwaal oo suuf ka samaysan iyo wuxuu watay kabo markaasi maqaar ah oo maqaarkeeduna uu yahay harag aan la magdaynin marka haragga aan la magdayninna de najaas iyo waxbuu leeyahay binaan calaa dalika ayaa marka waxaa la yidhi meeshan aad taagantaha kalaam rabbi iyo aad qaadanaysaaye siibkabahaas xadiidkaas laakiin waa daciif mana sugnaanin sanad ahaan oo wuxuu leeyahay labadiisii kabood kaanataa min jildi ximaarin mayitin dameer marka yacnii maqaarkiis oo aan la magdaynin baktiyey maqaarkiis yaa laga sameeyey markaa siib baa la leeyahay marka wayurwaa gayru madbuuqinna waa la wariyaa laakiin ma sugnaanin waxyaabahaas sida ugu fiicanina waxa ay tahay ibnu jariirna uu rajaxay labadiisa lugood inay haleesho makaankaas barakadiisa wadalika liyubaashira biqadameyhi barakata alwaadi ayb id kaana waadiyan muqadasan sababtu marka waxay tahay maadaama waadigaa waadi dahirane muqadasa uu yahay labadiisii lugood oo qaawan inay dhulkaasi barakadiisu ay gaaraan oo yacnii labadiisii lugood dhulkaa barakaysani uu ku istaago uu gaaro macnahaasaana marka ibnu jariir ou doortay iyaga marka yahuudda walidaalika culimadu waxay yidhaahdaan meeshan faklacn calayka iyagu marka inay iyagoo kaba wato ama iyagoo khufaf wato inay cibaadaystaan ama ay dukadaan waa laga reebay oo faklacna calaykadan ilaahay nabiyullaahi muusa ku yidhi ayaa iyaga sharci u ahayd oo marka ay tukanayaan iyagoo khuf wato iyo ama iyaga oo kaba iyo wataan maynan u bannaanayn ummadeenna laakiin nabiga sala allahu calayhi wasalama waxa uu yidhi rasuulka isaga markaas waxaa ka sugnaatay isagoo kaba watana waa tukaday isagoo kaba aan wadaninna waa tukaday sallaa muntacilan wa sallaa xaafiyan labadaba xadiid sunanka ku jirana wuxuu ahaa salluu fii nicaalikum fa ina alyahuuda laa yusalluuna fii nicaalihim walaa fii khifaafihim kabihiina ku dukada yahuudda kabahooda kuma dukadaan khufkoodana kuma dukadaan markaas kabta lagu tukanayana de waa in dhib markaa kabtu inaynan najaas iyo dabcan ku oolin waay oo la yska fiiriyo sida nebigu uu yidhi sala allahu calayhi wasalam waana inaan dadka lagu dhibayninoo de qof muslima adoo sunno inaad samaysan rabta inaad muslimiin dhibtaa ma hagaagsana oo haddaad tiraa masjidkan la firaashay oo la goglay haddii nin walbaa kabtiisii ou la soo galo de maalin walba masjidkii in dad lagu dhibo inay dhaqaan oy nadiifiyaan yay noqonaysaa ummaddii marka inaad adigu dhibto adoo sunno iyaan raadinaya dhahayana sax ma aha laakiin qof haddii isagoo bannaankaa iyo iska maraya uu kabihiisa ku tukado kabuhuna wax najaasa uunan uga jeedin wax dhibo ay leeyihiin male nebiguna sala allahu calayhi wasalama waa kaa dhahayo isaguna uu ku tukaday ficil ahaan salluu fii nicaalikumna uu leeyahay mararka qaar qofku hadduunan diinta si dhaba u fahmin waxaad arkaysaa aayaddaanu wuxuu usoo daliishanaa faklac naclayka layidhi kab laguma duka karo faklac naclayka nabiyullaahi muusa layidhi innaga sharcigii ummadihii naga horreeyey wixii sharcigeen ou ka bedelo teen raacaynaa ma sharcigeennaa la raacayaa mase waxaa la raacayaa sharcigii hore keenaan raacaynaa lianna suuratu lmaa-idan kusoo marnay wa muhayminan calayhi qur-aankan iyo shareecada nebiga ayaa xukumayso sharaaicdii hore wixii ay sugtana waa baaqi wixii aynan suginna ma suginda waa laga tegay ayib masaladanna de masaa-ishaas bay ka mid tahay aayadda marka faklac naclayka iyo war iyo xadiidka nebiga hadda ma iska hor imaanayaanba in marka la yska hor keenaa waa diintii oon aada loo fahmaynin ayb wixii la rabay in lagu khilaafo yahuudda sharciba leanna yahuudda waxyaabaha lagu khilaafayo ama nasaarada dhowr qeybood waayo waxna waa bidcooyin ayaga ay la imaadeen oo diinkoodaba aan ku jirin waxna waa wax iyaga diinkoodii ka mid ahaa laakiin annagana laga bedelay oo annaga yacni aan inaan ka tagna ay tahay waxyaaba marka iyagu ay soo bidcaysteen oo awalba diinkooda aan ku jirin waa waa khilaafaynaa wax iyaga diin u ahaa oo ay ilaahay ku caabudi jireen laguna addoonsaday ee inaga nalaga bedelay ee si kale cibaadadeeda naloogu jideeyey baa jiro innaga marka waxaana waa ku khilaafaynaa iyaga wixii diinteennu ay sugtay ayaga toodiina ay sugtayna inta badan sifadan uga duwannahay sifada ayaan uga duwannaha masalan iyaga markay salaadaha iyo imaanayaan buunay yeerinayaan nebigu waa khilaafayoo aadaankii wuxuu ka dhigay alfaadan allahu akbar allahu akbarta ayb ay ka bilaabato waxaa kaloo sidoo kale ka mida cibaadaadka saas oo kale furuuq baa annaga iyo iyaga naloo kala sameeyey soonkooda oo kale iyagu ma suxuurtaan annaga maxaa naloo jideeyey suxuur faslu maa bayna siyaamina wa siyaami ahlilkitaabi aklatu saxar wahaakada saddexdaas qeyb ayay u qeybsantaa khilaafka nimankaa la khilaafayo faqlac siib naclayka labadaada kobood inaka adiga bilwaadi ayaad ku sugan tahay waadi waadigii day-al muqadasi la dahiray duwaa ee duwaa ahaa waadiga magaciisa wa wa ana anigu ikhtartuka waan ku doortay oo waan ku xushay oo dadkii baan kaa xushay inaad nebi noqoto risaalo xambaarto fastamic ee maqaloo dhageyso limaa yuuxaa waxaa lagu waxyoonaya dhageyso maqal waxyigii muxuu ka bilaabmaa marka inanii anigu ana anigu allaahu macbuudka dhabta a baan ahay ka la caabudo ayaan ahay ee ta'alluha iyo cibaadada isaga iska leh laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa ana aniga maahane diin marka iyo risaalo wuxuu ka bilowdaa towxiidka leanna ilaahay nebigiisii buu la hadlayaa muhimaadkii diintii ayaa loo kala sheegayaa kow waxaa laga bilaaba horta aniga iyo caabud xaqa aniga aan leeyahay ee cibaado ah ii banneeyo isii oo cidna waxba ha ila wadaajinin marka dacwadu meeshay ka bilaabmaysa marka waa inay halkaa ka bilaabato haddii dacwada laga bilaabo siyaaso laga bilaabo ama laga bilaabo yacni dadku waxa ay muranka ka keenayaan ama khilaafka ka keenayaan ha laga daayo haddii la dhaho oo markaa yacni dadka raalli ahaanshadooda keliya un la fiiriyo eewaxay noqonaysaa dariiqii dacwada in la hareer marayaan ambiyada ilaahay manhajkooda dacwada ay ku gudan jireenna wuxuu ahaa awalan waxa dadka loo abuuray inay baraan oo ah ilaahay inay waxidaan ayb halkaasay marka ka bilaabmaysaa dacwadii masaladan laa ilaaha ilaa anana lagama dhigi karo mas'alo oo iska fudud oo iska khilaafi ahna qofka de sidaa u arko inay mas'alo khilaafiyo in laga hadlana aan mudnayn haddii uu u arko qofkaasi ilaahay waa indha tiray kaas qalbigiisa basiiradii qalbigana waa laga qaaday leanna maxaa yeelay towxiidkii waa aslul usuul usuushiibuu asal u yahay haddaad marka tiraan naga daayo khilaaf iyo waxbaa ka dhalanaya aan faraha ka qaadno haddana aada leedahay inuu dacwaan wadaa oon mashquul ku ahay dacwo aa leedahay marka qof la indhaha laga indhihii qalbiga iyo nuurkii basiiradii qalbiga laga masaxay unbaad noqonaysaan shaqo nebina ma haysid leanna shaqada ambiyada waxa ugu horeeyaa waa inay dadka towxiidkooda saxaan ayb haadii yani ambiyada camalkooda iyo dacwadooda miftaaxa waxa taasay ahayd adigii marka haddaad marka leedahay markaad meel soo istaagto dadka ilaaha abuuray dhul i cir allah abuuray laa khaaliqa ila allah laa raasiqa ila allah oo aad ka dhuudhuumanaysa marka cibaadadii iyo ummaddan waxa ka qaldan towxiidka dhabta ah ee ummaddan qaar badan oo ka mida jahliga ay uga sugan yihiin haddii aadan markaas abaaraynin waxay noqonaysaa ilaahay khaaliqnimadiisu dadka intooda badan iskuma haystaan dhulka iyo cirka yaa abuuray qur-aankii ka buuxdaa walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati waalarda la yaquuluna allah kuwii nebigu ou la joogayba intaa waa ka haayey nebiga laakiin shayga lagala ah maxay tahay inahum kaanuu idaa qiila lahum laa ilaaha ila allahu yastakbiruun meeshay ka xanaaqa ajacala alaalihata ilaahan waaxidan ina hada la shayun cujaab ayb markaan leenahayna dadku in badan jahli bay kaga sugan yihiin in badanna de tafaasiisheeda iyo wax badan oo ka mid ay jahli uga sugan yihiin qaar kalena iyada iyaga laftooda iyagoo iqraarkii iyo iltizaamkii iyo laga hayo ayay haddana wax badan oo ay iltizaamanaysa kelmaddan yaa jahli uga suganoo iyagu marka in wax la baray u baahan yihiin hadda waa gaalo mushrikiina malihin leanna maxaa yeelay dadka in horta xujada lagu oogaa wax walba ka horeyso ayb marka alla wuxuu leeyahay ina maka halkaasaa dacwadii marka uu ka bilaabay inanii aniga ana anigu allaahu allah ayaan ahay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa ana aniga ma ahani facbudnii icaabud wa aqim oog asalaata salaadiina oog waxaa ku xigaa marka waa salaadii towxiidka marka laga yimaado lidikrii aniga xus aada ixusayso darteedna u oog salaada lidikrii markaan saa dhahno marka waa masder loo idaafeeyey mafcuulkiisii lidikrii adiga inaad aniga isheegto ood ixusto ayb ama lidikrii masder udiifa ilaa faacilihi in laga dhigo sheegita aniga markaa yacni sheegitaan aan ku sheegayo oo aan mala-a kore kaa ammaanayo on kaa sheegayo darteed adigana aniga igu xuso salaada tuko inay tahay halkaana marka waxaa laga qaadanayaa salaadu inay cibaado qadiima ay ahayd nabiyullaahi ciisana waa soo marno wa awsaanii bisalaati wazakaati buu yidhi ayb haddii dadka marka laga waayo salaadaas cibaado qadiimana tawxiidkana ku xigto cinwaanna tawxiidka u ah haddii laga waayo haddee islaamnimada dheefta uu ka leeyahay marka maxay noqonaysaa ina saacata aayaddanna meesha waxaa loo keenay marka waxaa ku jiro tarhiib iyo cabsigelin haddii aan alla la caabudin oo salaadii la tukanin saacaddaa imaan doonta saacaddana arrinkeedu waa culus yahay ina saacata saacadda aatiyatun midii imanaysa waay akaadu waxaan ku dhowaanayaa ukfiyahaa inaan qarinayo marka maxaa laga wadaa akaadu ukfiyahaa in badanoo salafka kamida waxay yidhaahdeen mufasiriintii hore akaadu waxaan ku dhowaanayaa ukfiyahaa inaan qarinayo min nafsii nafsadeydaba aan ka qariyaan ku dhowaaday ayuu leeyahay waxaana ku jirta meeshaa marka mubaalaqa aada u daran marka aada rabto shay sirtiisa iyo qarsoonaantiisa inaad ku xeel dheeraataad leed ayaad dhahaysaa war shaygaani waxaanba ku dhowaadayba inaan naftaydii ka qariyo ayb macnaha marka sidaa waa lagu macneeya waxaa kaloo la yidhaha akaadu inay zaa-ida iska tahay oo silaba ay tahay ina saacata aatiyatun midii imaanaysa waay akaadu ukfihaa waan qarinayaa waay marka oo cilmigeedii ayaan dadkii ka qarinayaa ayb intaba marka waa la dhahaa waana lagu macneeya midda marka ibnu jariir se wuxuu doortay akaadu ukfihaa min nafsi bacdi quraada qaarkoodna waxay akriyeen akaadu akfihaa akfihaa marka la yidhaha marka waa ficil hulaathi ah akfaa marka ukfihaa marka la yidhaahna ficilku waa rubaaci o akfaa bay ka timid khafaa yakfii marka ay tahayna bimacnaa adhara waay akaadu marka waxaan ku dhowaanayaa akfihaa inaan muujinayo saasay noqonay marka haddii sidaa loo akriyo ukfihaada lafteedana mufasiriinta qaar min al addaadi weeyaan bay leeyihin waa kelimad laba macnoba laba macno oo kala duwanba oo ka iska soo horjeeda ixtimaasho akaadu waxaan ku dhowaanayaa ukfihaa inaan qarinayo akaadu waxaan ku dhowaanayaa ukfihaa inaan muujinayo labadaba waa lagu macnayn karaa litujzaa saacaddii marka maxay u imaanaysaa litujzaa in la abaalmariyo kullu nafsin naf dhammaanteed bimaa wixii tascaa ay shaqaysanayso u ordayso falaa yasudanaka younan kaa celinin canhaa saacadda u diyaargarowgeeda yani canhaa cani saacati waa ay cani ta'ahubi lahaa saacaddii in loo diyaargaroobo younan kaa celinin man qof laa yu'minu aan rumaynaynin bihaa bisaacati saacaddii aan rumaynaynin watabaca raacay hawaahu hawadiisana raacay waxaa naftiisu jeceshahayna raacay qofkaa yacni midkaa ha adeecin younan kaa celin ninkaasi fatardaa markaa adigu aada halaagsanto ayb marka yaa dadka la leeyahay man laa yu'minu bihaa watabaca hawaahu nabiy llaahi muusana laga celinayo inuu raaco waa-ayo waa yacni gaalada leanna gaaladu badankood aakhiro ma rumaysna haddana waxay ku dhisan tahay noloshoodu waxay naftoodu jeceshahay ninkii marka iyaga dhex galo la dhaqmo ku dhex jiro dabcigooda yeesho wuxuu noqonayaa keliya un nin adduunyo keliya un ka fakaro oo aakhirada iska ilowsan ayuu noqonayaa marka kuwa haraacina ayaa la leeyahay suuratulbaqarana waxaan kusoo marnay ulaa-ika yadcuuna ila annaar wallahu yadcuu ila aljannati waalmaqfirati biidni ibnu kathiirna wuxuu kusoo macneeyey gaalada dhexgalkooda waxaa laga dhexlaa adduunyo badan in la haysto oo adduunyadii aad loo jeclaadaa laga dhexlaa haddii qofku marka adduunyadii isa siiyana de qofkaasi marka fatardaa wuu halaagsamaya nacam oo qofkii marka inuu geeridii xasuusto dadka dhimanayo uu xaadiro qubuuraha inuu ziyaarto uu booqdo mar walba aakhiradii qalbigiisa inay aada ugu jirto wamaa tilka biyamiinika yaa muusaa wamaa maxaybow tilka taadaas ay ahaatay biyamiinika fii yamiinika xaal ay midigtaada tahay taasi maxay ahaatay yaa muusaa muusow qaala wuxuu yidhi hiya iyadu casaaya ushaydii waay ayb atawakka-u waan cuskanay waan cuskadaa calayhaa iyada korkeeda ayaan cuskanayaa wa ahushu yacnii waxaan ku ugu jafaa oo aan ugu soo daadiyaa bihaa ushaas calaa hanamii arigayga ayaan geedaha ugu jafaa walii waxaa ii sugnaatay fiihaa ushaan dhexdeeda ma-aaribu dano ukhraa oo kalena waa yacni waa iigu sugan tahay ayb marka waxbaa la rabaa in la tuso iyo mucjizo alla wuxuu leeyahay wamaa maxaybaa tilka taadaas maxay tahay biyamiinika xaal ay tahay fii yamiinika midigtaada mid ku jirto midaadaasi waa maxay oo maxay tahay yaa muusaa muusow qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusaa hiya iyadu casaaya ushaydii waay casaaya marka ya-da waxaa loo kordhigay iltiqaa saakinayn yaa dhacay ayb marka qaala wuxuu yidhi hiya iyadu casaaya ushaydii waay atawakka-u waan cuskanayaa calayhaa korkeeda waa cuskadaa wa ahushu yuqaalu waxaa la yidhaha hasha fulaanun ishajara yahushu geedihiibuu jafay waay ida ikhtabata marka uu geedka caleemaha inuu ka jafo uu rabo usha ku garaaco ayaa la yidhaha hasha fulaanun ishajara yahushu waa mudaacaf oo marka mutacaddi ah wuxuu ku imaanayaa yafculu wa duma cayna mucaddaahu waay ayb marka waa hushu waxaan ugu daadinayaa bihaa ushaydan geedaha ayaan caleemaha uga daadiyaa calaa hanami arigayga korkiisaan ugu soo daadinayaa walii waxaa ii sugnaatay fiihaa ushan dhexdeeda ma-aaribu dano ma-aaribu marka waa jamcu ma'rubatin ra-daasuna waa ra- marka iyadu muthallathu ra- weeyaano ma'rubatun iyo ma'ribatun iyo ma'rabatun intaba way waa ku suuragal weli waxaa ii sugnaaday fiihaa iyada dhexdeeda ma-aaribu dano ukhraa oo kale ayaa igaga ayaan ushaani iigu sugan qaala wuxuu yidhi alle alqi rid oo tuur haa ushii rid oo tuur yaa muusaa muusow fa alqaa waa waa tuuray haa ushiibuu tuuray fa idaa hiya waaba iyada oo xayatun yacni mid nool fa idaa waaba iyada oo hiya iyadu xayatun good ay tahayba abeeso weyn tascaa ordayso xaal ay tahay mid markaa ordayso roorayso ama abeesada oo tascaa ordayso qaala wuxuu yidhi khudhaa khud qabo haa soo qabso ushii walaa takhaf hana cabsanin sanuciidu waan celin doonaa haa ushaasi siiratahaa xaaladeedii baan usoo celin doonaa al uulaa ee hore ushii xaaladeedii hore ul ahaantii baan usoo celinaynaa wadmum dun yadaka gacantaada ilaa janaaxika dhinacaaga u dun oo geli cududaada yacni hoosteeda geli gacantaada takhruj way baxaysaa iyada baydaa-a xaal ay tahay midii cad iyadoo cad oo ifayso birbirqayso ayay soo baxaysaa min gayri suu-in xaal ay tahay xumaan mid aan ku dheehnayn min gayri suu-in xumi qeyrkeed xaalay ka ahaatay aayatan aayad xaal ay tahay aayadda oo ukhraa kale calaamad kaloo adiga marka mucjizo kuu noqonaysa iyadoo ay tahay ayb qaala alla wuxuu yidhi alqiha alqi rid oo tuur haa ushii tuur yaa muusaa muusow fa alqaahaa waa tuuray muuse fa idaa hiya waaba iyada oo ushii xayatun good ay tahay ama mas weynin badan yaa ushii ay noqotay abeesada oo tascaa ordayso qaala wuxuu yidhi khudhaa alla wuxuu yidhi khudhaa qaado oo qabso walaa takhaf hana cabsanin sanuciidu waanu soo celinaynaa haa yacni ushii siiratahaa xaaladeedii ayaanu usoo celinaynaa alwulaa ee hore xaalkeedii horeaanu usoo celinaynaa wadmum geli oo dun iyadaka gacantaada ilaa janaaxika dhinacaaga u dun oo dhinacaaga geli gacantaada takhruj way soo baxaysaa baydaa-a iyadoo cad ayay soo baxaysaa xaal ay tahay mid cad ayb min gayri suu-in marka xaalo baydaa-a laga xaaleeyo damiirka ku jirana waa bannaan tahay waxaa kaloo bannaan min gayri suu-in in sifo looga dhiga baydaa-a takhruj way soo baxaysaa baydaa-a xaal ay tahay midii cad taas cad oo min gayri suu-in ceeb la-aan xumaan la-aanteed ah ama in min gayri suu-in takhruuj lagu tacalujiyaana waa bannaan tahay oo la yidhaha markaa takhruuj way soo baxaysaa gacantii baydaa-a xaal ay tahay mid cad min gayri suu-in xumaan ay qabta la-aanteedna ayay usoo baxaysaa ayb aayatan calaamad xaal ay tahay iyo mucjizo ukhraa oo kale ayb laba calaamad baa marka hadda la tusay linuriyaka wajacalnaahaa aayatan aayad baanu ka dhignay taasi linuriyaka inaan adiga ku tusno min aayaatinaa aayaadkeenna xaggeeda aanu kaa tusno aayaadkeeday alkubraa waaweynaa aayaadkeenna waaweyn inaan wax kaa tusnaan sidaa u samaynay ee idhab tag ilaa fircawna fircawn u tag innahu fircawn dhaqaa waa xadgudbay qaala wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigeeyow ishrax waasici lii aniga sadrii laabteyda waasici oo arrinkan aada ii dirayso mid qaadan kara iga dhig oo laabteydii waasici wayasir fududay lii aniga ii fududay amrii shanigaygana ilaahu ii fududeeyo waxaan aada igu kaliftay ee risaalada ah mid xambaaro ilaahu iga dhig oo taa ii fududee xambaarkeeda waxlul ilaahu fur oo yacni fur cuqdatan guntin oo min lisaani carabkayga ahaatay xir xirmo ama guntin carabkayga ku suganna ilaahu sii daayo ii fur yafqahu ha fahmeene qowli aniga warka aan dhahayo ha kaseen oo ha fahmeen wajcal yaal li aniga ii yaal wasiiran wasiir ii yaal garab ii yaal ayb kaa oo min ahli aniga ehelkayga ah haaruuna haaruun ii yaal akhii walaalkay ah ushdud xooji bihi bihaaruuna haaruun ku xooji asri aniga dhabarkayga ku xooji wa ashrik la wadaaji hu isaga aniga ila wadaaji fii amri arrinkayga yacnii nubuwada iyo nabinimadana ila wadaajiyo isagana nebi ka dhig kay nusabbixaka saan kuu nasahnoon kuu hufno adiga kahiiran wax badan wanadkuraka aan ku xusno kahiiran in badan innaka adiga kunta waxaad ahayd waxaad ahaatay binaa inaga basiiran innaka adiga kunta waxaad ahaatay basiiran mid arkid badan binaa inagana arkid badan qaala alla wuxuu yidhi qad xaqiiqeahe uutiita waa lagu siiyey su-laka waxaad su-aalatay yaa muusa muusow yacnii muusow wixii aada su-aalatay adiga waa lagu siiyey baa la yidhi ayb alla markaa risaaladiibuu marka amarkii risaaladii baa nabiyullaahi muusa la siinayaayo alla wuxuu yidhi idhab tag ilaa fircawna fircawn intii ka ah aad oo u tag innahu fircawn daqaa waa xadgudbay cisyaankii iyo madaxadaygiibuu ku xadgudbay ee cibaadada rabbi ugu yahay qaala wuxuu yidhi muuse rabbi yaa rabbi rabbigayow ishrax lii ii waasici aniga sadrii laabteyda yacnii ishrax lii sadrii marka waxay tahay xaqa ilaahu laabteyda u waasici ibnu cabaas wuxuu yidhi xataa laa akhaafa hayraka si aan heyrka aanan uga cabsanin xaqa qofka shayga ou qofka uu ku taagan yahay ama waxa uu sheegayo haddii uu dhabnimadeeda si fiican u yaqaano laabtiisuna ay aada waasac ugu tahay cid ugama heybaysanayeen wax allaale wixii ku gaarana waa u adkaysan karaa ayb sababtuu sidaa u dhahayana de waxay tahay nabiyullaahi muusa fircawn ayuu ka cabsanayay cabsi aada u daran maxaa yeelay xooggiisa iyo ciidankiisoo tiro badan iyo eedi marka wixii uu hore oo ninkii uu ka dilay iyo wax badan baa marka yacni de meesha ku jiro cabsidaa nabiyullaahi muusa uu cabsanayeyna waa cabsi qofka ku abuuran way jibilli ah oo ilaahay dadka ku abuuray taana hadda marka wuxuu uga gudbi karaa waxay tahay in marka alla uu laabtiisa aada u waasiciyo uu xoog u yeelo wayasir fududay lii aniga ii fududay amrii arrinkayga waa alqiyaamu bimaa tukallifunii min arisaalati waxa aad igu kallifaysa inaan u istaago oo risaalada ah ayib waxlu waxlul ilaahu fur oo yacni fur cuqdatan guntin guntinta oo min lisaani carabkayga ahaatay culimada waxay leeyihiin hadduu dhihi lahaa dhammaan ilaahu iga fur kulli waa laga furi lahaa laakiin ma dhihinoo intii baahidiisu ay ahayd unbuu warsaday alle ambiyadana de waxaa lagu yaqaanaa waxyaabaha un masalan aan yacni hadda umuuraha aakhira aan ahayn waxyaabaha iska adduunyada iyo ama umuuraha ku tacalluqo waxaa aada loogu yaqaanaa inta baahidoodu la eg tahay unbay ilaahay warsan jireen marka wuxuu leeyahay ilaahu hal guntin iga fur yacni heer ay hadalkayga un ku fahmi karaan ilaahu carabkayga sidaa yacni u fur meeshaas marka nabiyullaahi muusa markii uu isagoo yar guriga fircawn uu ku koraayey ayaa mar yacni la imtixaanay oo inuu wax garan karay in kale inta wax ka sameeyey fircawn ayuu inuu dilo damcay markaasaa la yihi waa nin yar markaasaa waxaa loo soo dhigay timir iyo dab markaasaa dabkiibuu la booday carabkiibuu saa u gashtay carabkiibaa marka hadalkiisa marka wuxuu yeeshay hadal aan markaa aada loo fahmi karin buu ahaa markaa ilaahu wuxuu ley hadalkayga heeray fahmaan intaa in la eg carabkayga yacni cuqdada iyo xir xiritaanka ku jira ka fur waa loo furay warkiisana waa la fahmi jiray carabka gun guntimihii uga jiray iyo xirnaashadiina kulligiis lama furin inaan la furinna waxaa ku tusaayo fii suurati zukruf ayuu alla wuxuu yidhi am ana khayru min hada aladi huwa mahiinun walaa yakaadu yubiin waa kii fircawn uu saas yidhi aniga miyaa khayr badan miyaa ka khayr badan midkaan daraaban oo liito walaa yakaadu yubiinu aan sigaynin xataa inuu warkiisa caddaysto markaa weli way ku jirtay intaasuu laakiin uga gaabsaday waxlul fur cuqdatan guntin guntinta oo min lisaani carabkayga xaggiisa ka ahaatay yafqahuu ha kaseen oo ha fahmeen qowli hadalkayga ninka daaciga marka warkiisa in la fahmi karo waa daruuri haddii hadalkaaga aan la fahmaynin de dacwadu waa in wax la fahmo haddii marka aada dadkii wax fahamsiin karinba ama luqadda ay ku hadlaan adiga aadan aqoonin dadkaasi waxba uma sheegi kartid qof luqadoodii yaqaano in loo diraw ama uu wax u sheego ayib yafqahuu ha kaseene qowlii qowlkayga ha kaseene wajcal lii ii yeel wasiiran wasiir ii yeel wasiirka oo min ahlii aniga ehelkayga ka mid ah ii yeel haaruuna haaruuna haaruun ii yeel akhii walaalkay ah haaruunkii walaalkay ah yacni waxaad igaga dhigtaa garab oo kaas igaga yeel garab ayb afar sano ayuu ka weynaa haaruun wa kaana afsaxa minhu lisaanan xagga carabkana waa ka fasaaxo badnaa ayb marka wuxuu leeyahay aayadda kalena waa waxaa ka dhahayo wa akhii haaruunu huwa afsaxu minii lisaanan faarsilhu maciya rid-an yusadiqunii ayb ushdud adkeey bihi bihaaruuna haaruun azri aniga dhabarkayga ku adkee wa ashrikhu wadaaysi yani wa ashrik yacni wadaaji hu isaga fii amrii aniga amarkayga iyo shanigayga nubuwadii waayee ila wadaaji wax weyn buu marka rabbigii u weydiiyey kay nusabixaka si aan kuu hufno adiga kahiiran in badan wanadkuraka aan ku xusno kahiiran in badan inaka adiga kunta waxaad ahayd binaa basiiran mid arkid badan binaa annagana arko ayaa tahay allow qaala alla wuxuu yidhi qad xaqiiqehe uutiita waa lagu siiyey su-laka wixii aad weydiisatay ood su-aalatay ay jamiica maa sa'altahu wixii aad weydiisay oo dhan waa lagu siiyey yaa muusa muusow kadib marka alla de galladii muuse loo galay iyo yacni nicmooyinkii alla uu ku lahaa iyo dacwadii fircawn sida uu bilaabay markuu u tegay iyo iyay suuraddu kasii hadlaysaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed